bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu duhur fayla dhugunsudayaal ha ka dhowaada warka duhurnimo ee warbaahinta raadiyo baydhaba qodobada warkaan isinka dhugunsado doontaan weliba ayo shalayina wararkii inka dambeeyey ee ku saabsan khilaafka sii xoogaysadaa ee madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble midooda yurub oo war ha ku saaren khilaafka farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble guddiga doorashada hirshabelle oo ku jawaabay cabasho ku qoyti musharaxiinta qaar faahfaahinaha kubaa haytee dilkudhihii deegaanka xananbuure ee gobolka galgaduuda al-shabaab oo weerarka qaadaya ciidamo wedan howlgalla miinabaarisa akhbaaraadka binaankana qodobaduuna siinkahaynaya weliba ayo shalayina madaxweynihii hore ee dalka algeria oo geeriyooday iyo maraykanka oo sheegeen inay wadahadallada vienna sii dareero doonaan waayahay duhur fayla dhugunsadayaal mar kale waa maalignimo sabta ee taariikhdan iyo ay ka eedanta tumiisiyeedka bilo sagaalaad lamadkii labaatii kowta intaas weliba ayou haayana qodobada warka duhurnimouna siinkahayna faahfaahintiinu kolko dhig doontaan in isdiyaariyo fayl dhugunsadayaal khilaafka siyaasadeed ee dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka ayaa weli walxal elan ku deerna welibaana khilaafkan uusoo ku dhaladay kiiska ikraan tahliil oo haytay sarkaalad ku tirsanayd hay-addan sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee nisa go-aano shalduwan iyo xilka qaadisya haskuwarihasku horjeediya oo yo sameeyeen lamadan mas-uuliya dabka kasii daartay xiisadda siyaasadeed ee dalka ku teegan intii khilaafkan uu sahajiitamaaya weliba iyo iniyoo xaliyaan iska dayana madaxweyneyaasha maamul goboleedyada galmudug iyo koonfur galbeed balse walheliise iyoon dhex dhigna lamada mas-uul waa ra-iisul wasaaraha dalka iyo madaxweyne farmaajo dhini kaleed xubnaha beele caalamka ee kusugan soomaaliya ayaa weliba iyo qoraal xalayti iyo ha saareen aan kabaaqina lamada mas-uul inay khilaaf iyo dhini isku dhikan waan iyo culeeska saaraan arrimaha doorashooyinka dalka ka dambeyntii geek ayaa weliba la kawaday in magaalada muqdisho ee kuqabsa uuska kudhiye shirka golaha amniga qaranka kaasaytiyo madaxweynaha dalka uusugan kabaaqi ee madaxda silahanka bandhigka kanagoo dhugunsadayaalaanka dambeyntii geek ayaa weliba la kawaday in magaalada muqdisho uusa kudhiye shirka golaha amniga qaranka kaasaytiyo madaxweynaha dalka uusa kabaaqi silahanka bandhigka cadeymaha ku saabsan kiiskii afduubka sarkaaleed igraan tahliil oo la sheegay inayuu dileen ururka al-shabaab markii dambena balse iyuu beeniyeen ururka sayti mal og xiliga uusa furuma doona shirka sayti iyo oona la filahay inuusa ku qeyb galay eror agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka fahdi yaasiin oo shalaytay diyaarad usawidi waana kuqoyti dalka turkiga lakunagay dalka jabuuti dhinihi kaleed midooda yurub yaan ka baaqin madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble inayou ha afjaraan khilaafka siyaasadeed ee maalmoogay damba irkeyska shareeray midooda yurub yaa welibaa sidoo kaleed bayaan iyo ha saareen ka sheegeen inay lambaahanyay inay geedi socodka doorashada langhakiina waana lasii wada waana lakasii wada roosi nabadgelye iyo oona la rahow jadwalkii horeytii lankaheli ee bile mey ee labaatan todobadii weliba yeejeerte weliba tanfurun eta badqabka dadka soomaaliyeed dhammaan danayaalka arrimaha soomaaliya waa inayou xakamayaan xasiloonida guud ee soomaaliya iyo gobolka yaa laka eri qoraal iyo ha saareen midooda yurub khilaafka madaxda ayaa sii xoogaysaday kureed markii madaxweyne farmaajo uu sahakii awoodaha ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble welibaana saacado kureed tallaabadaasaytii ku jawaabay ra-iisul wasaare roble oo sheegay in madaxweynaha usuwede jibinta heshiisyadii doorashada carqaladeynta howlaha xukuumadda iyo abuurista xasilooni dara khilaafkan dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble ayaa laku guuldaraysaday in xalbuuh lakudeera kureed dadaalo maalmo qaadayo lamaada dhinah iyo ku edeen ee madaxweyneyaasha galmudug iyo koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin kale wararkuuna ku helahayna deegaanka xananbuure ee gobolka galgaduud yaa weliba ayo sheegahayn in imelasaytii daqiiqado ka hor saacado ka hor dillanka jaysidii qof shacab ee oo ku mid ahay dadka deegaankaas dadka ayaa weliba ayo ku warameen in rakuwaysan oo maleeshiyada iyo lanka ka toogadeen afaafka hore ee xarunta shirkadda hormuud ee deegaanka xananbuure usoona dhimidi xabado dhowr ee oo laka dhoway marxuumkan la diliya dadka kasaaye weliba magaaji ayay kusaka sheegaana cabdixamiid daahir aadam oo ku mid hayay dadka deegaanka xananbuure welibaana reeguhu aysan yoo ka qaadana weerar geedme dilkalan jaysid cabdixamiid daahir yaa la tilmaamay inusa laka tilmaamay inuusan la xiriira aanooyin qabiil oo horay t n d islamarkaasaytina weliba goobta si dhaqse ayna isku baxsadeen maleeshiyaad balkaasaytii ku dambeeyay haana sayti oo kujidii deegaanka cadaada marar badan oo horey yaa weliba deegaano ku tirsan gobolka galgaduud iyo mudug unkudhiyana degaalbeeleedya iyo diliil salka ka haayaan aanooyin qabiil welibaana muddooyinkeen kada dambeeyey galmudug hakana nagadeena falalkaasaytii onto badan dhaliyaayeen degaalbeeleedya dhinac kaleed guddiga doorashada maamul goboleedka hirshabelle ayaa ku hadalay cabashiyoo ha gudbiyeen qaar ku mid ee musharaxiintan tartamaasa kursiga aqalka sare ee lambarji usayey lambar todoba weliba aniyoo sheegana iniyo injarna cabasho la kusheenay qodobo ku mid ee habraacyada doorashada aqalka sare ee ee lijibi afhayeenka guddiga doorashada maamul goboleedka hirshabelle xildhibaan maxamuud owar xasan ayaa warbaahintan sheegay inuu baraha bulshada ku arageen cabasho muujiyaasi cabashiyo muujiyaan aro qaar ku mid a musharaxiintan tartamaas kursiga cabashada kukoyti welibaana sidoo kale duse sheegay in walla kuxumaadii eeta cabashada musharaxiintiyo ee iniyoo ku argaan baraha bulshada usoo ee ku hadlaya afhayeenka guddiga doorashooyinka maamul goboleedka hirshabelle arrintaasi ayaa weliba us eray bismillaahi raxmaani raxiim caawa oo ay taariikhdu ku beegan tahay sebtembar ka shirkeena jireed wuxuu ku saabsan yahay bidhaamin iyo faahfaahin ku saabsan kursiga tirsigiisa uu yahay kaas oo qaar ka mid ah murashaxiinta isu diiwaangelisay ay shir jireed ku qabteen magaalada muqdisho ugu horeyn dowlad goboleedka hirshabeelle waxay ku salaysan waxay qaadatay go-aan iyo siyaasad ku salaysan dhexdhexaadnimo iyo cadaalad oo ay ku qabato doorashada labada gole ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya waxaa jiro hay-ada iyo guddiye u xil saaran hirgelinta doorashada lagu heshiiyey waxaan ka xunnahay qaar ka mid ah murashaxiinta isu diiwaangelisay ka qaybgalka tartankaas ayagoo aanan u soo gudbinin wax cabasho ah guddiga doorashooyinka ee baarlamaanka dowlad goboleed hirshabelle inaan warbaahinta ka aragna cabashadooda sidaas daraaddeed waxaan bulshada soomaaliyeed iyo guud ahaan reer hirshabelle u sheegaynaa in doorashada ka dhacaysa hirshabelle ay tahay mid daha furan oo ay u sameeyihiin dhammaan murashaxiinta dowlad goboleedka hirshabelle sidaas daraaddeed waxaan caddaynaynaa inaysan waxba ka jirin eedeymaha loo soo jeediyey madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaawe xuseen iyo guddoonka baarlamaanka gaar ahaan guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle mudane mahad xasan cusmaan hirshabelle ma ahan umana samaysno meel magaca madaxweynaha loogu hanjabo shacab iyo muwaadin soomaaliyeed iyo murasharax intaba murashaxiinta ku kacay falkaas waxaan ku wargelinaynaa in ay raaligelin ka bixiyaan ayna u hoggaansamaan xeerka anshaxa musharaxa ee ay saxeen ugu dambayn waxaan tartamaysa kursiga tirsigiisa uu yahay ku wargelinaynaa inay usoo diyaargaroobaan doorashada kursigaas oo dhici doonto ka sebtembar oo ah maalnimo axad ah afarta galabnimo waa mahadsantiin
musharaxiinta cabashadaha ku gudbidiya cabashadaha gudbiyan yaa sheegeen inay kursigun doorashadiisu isfaragelin toose ka haya guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabelle iyo oona tilmaameen in shakhsi gaar eh dhalafadaha ee kursiga kan dhinihi kale dagaal xoogan oo dhexey ciidamo ku tirsan kaan daraawiishta dowlad goboleedka puntland iyo dagaalamayaalka al-shabaab yaa saacdoog ilaa dhaafi weliba uusuu ku dhiyay buuraleyda gobolka bari weliba anaha ku bahaa eena faahfaahina dagaalkan yaa weliba ku dambeeyey kuliyad markii xubno ku tirsan ururka al-shabaab iyo weerar gaadme ay oo ka qaadeen ciidanka daraawiishta puntland oo howlgalamayna baarise kuwidii intan dhexayta sugure iyo ballikhadar ee buuraleyda gobolka bari ee galgala khasaareen iskajara dhimashoiyo dhaawaca lamaada dhinaca shaldiiri yaa laka waramahay iniisu ku dhaladay dagaalka city oo dhi oo dhiero dadka deegaanka yaa sheegeen inay linis adeegsaday hubka noocyaal iyo shaldubu saraakiil ku mid ah ciidamada daraawiishta puntland yaa weliba yola ku xigday inay isku difaaceen weerarkii kukooyi dhiniga al-shabaab xiliyo wadeen howlgal islamarkaasaytina shabaabka weerarkii oo ha qaadan iyo khasaaro ka diirsiyeen waa sida hadalka iyo ondhikeen saraakiille al-shabaab iyo ciidamada daraawiishta maamulka puntland yaa horay weliba iyo dagaalanku jeyside dagaalo jeysadeen khasaaran ka dhex marana deegaanaha ku tirsan buuraleyda gobolka bari weliba aana xusid mudan inay dhowr jeer iyo ciidanka puntland iyo howlgallo qorshaysan iyo ku fuliyeen beelasayte dhugunsidayaal weliba isin dhugunsahaytaana warka duhurnimo ee warbaahinta raadiyo baydhabo haatan akhbaaraadka binaanka madaxweynihii hore ee dalka algeria cabdicasiis butufliiq ayaa jimaadii dhimadii uu soo daaday siyaata siyati afar sano welibaan uu sahay laan sariir fuul ah maadaama cudurka faaliga uu sahaleeli labada kun iyo toban iyo sideedii tan iyo labada kun iyo toban iyo afartii butufliiq ayaa weliba lakanaanasi jaray madaxweynihii malaawaalka hay maadaama xilligaas markii afaraad u sariir landoordi usoon awoodnay inuu isku qayb gala xafladaha ololajii taarikhyahanada ayaa weliba ayoo sheegayna in yuusuf butafliiqa uusa ka dhaladii magaalada wajdaa ee dalka morocco sanadka kun sagaal boqol soddon iyo toddobadii dalka algeria ayaa weliba uusa xukumaaya labaatan sana bili abril labada kun iyo toban iyo sagaalkii ayaa weliba xukunka uusan ku degay kuriid markii banaanbaxyo maamulka yuusuf kudhin ah iyo ku dhiyan guud ahaan dalkaas cabdicasiis butafliiqa ayaa weliba uusa ku mid ayaa siyaasiyiintan ka saameynta badan ee dalka ee dhinaca afrikada waqooyi ee carabta ee sanadkii kun sagaal boqol sagaaliyo sagaalkii ayaa qobadii xukunka dalka algeria uusoona taageero ku helaya ciidanka militariga xillo dadka reer algeria iyo dareemayaan xanuunkii dagaalkii sokeeye ee galaafaday in ku badan boqol iyo konton kun qof oo ruux waana reerna toban sano oo dagaale dareeri kaasayta oo dhexeeyay ee dowladda iyo mucaaradkii hubaysnaayey dhinac kale eeda kureed markii uusa hakadka jari wadaxaajoodkii nucliyerka ee bili abril lahdhaafi ka bilaawaday ee vienna waana dhexeeyay iiraan iyo maraykanka iyo qaar ku mid ee wadamada reer galbeedka iyo eena wakiilo ku dareeri maraykanka ayaa la xaqiijiyey in maraykanka u safadahay inay la sii wada wadahadalada waliba ee waliba una la xiriirinay wakiilada dowladda iiraan ee kusugan vienna wadahadalan wadahadaladana sii dareero doonaan yaa erti wakiilka maraykanka fadhida qaramada midoobey ee linda thomas greenfield markii ay ku jawaabasay su-aal wariyaalka iyo jimaadii weydiiyeen wadaxaajoodyada nucliyeerka ayaa weliba ayo habilaawadeen bili abril ee horaantay sanadkan iyo oona iyo jaraan caqabadaha hor surun mudaynta waqtiga uusoo qabsoomo wareega toddobaad ee hadallada nucliyeerka inkastoo ruushka iyo qaar ku mid ah wadamada reer yurub iyo gadaal ku riyahayan in miiska wadahadalada ee lahaniskanagada dhugunsadayaal warkii duhurnimo ayaa antininka dhan warka waliba saaray anoo maxmiire waana siin la socodsiiyay warkun war lamidan tun reedanka kulamaana waliba siinkuku tabay sidaas iyo ammaano allah nabaday